maamulka degmada baydhabo iyo saraakiisha sare ciidamada nabad ilaalinta admis ayaa waxa ay guddoomsiiyeen qaar ka mid ah dadka baahiyaha qaarka qaba raashin loogu talagalay inay ku soomaan deeqdan raashinka ah ayaa waxaa mishaarkooda ka soo jiray ciidamada nabad ilaalinta admis ee qaybta ee sector tiri goobta raashinka lagu qaybinayay dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa waxaa kasoo qaybgelay guddoomiyaha maamulka baydhabo guddoomiyaha ku-xigeenka amniga ee siyaasadda koonfur galbeed guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa waxa uu ka warbixiyey deeqda loo qeybiyey dadka baahiyaha gaarka qaba isagoona sheegay in xilliga ugu habbooneed la siiyey bulshada danta yar ee ku sugan magaalada baydhabo maanta waan ku faraxsannaha inaan halkaan imaadno annagoo rabno generaalka aan ka caawinayno si dad lixdan qof gaaraya maaragtay oo masaakiina oo bisha barakaysa maadaama lagu guda jiro maarata iyagana sida caadada lagu bartay ciidanka atmis mar walba raashin intay iska soo jiraan maar dadka masaakiinta siiyaan marka aadaan ugu faraxsan inaan kala soo qayb galno waa xilligii ugu habboonaa oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan oo dad badan oo masaakiina maaratay ay ku noolyihin magaaladan oo wax ku afuran aysan haysan marka maadaama xilligii ku habboonaa ay kusoo beegeen sida caadiyanba mar walba ay sameeyaan aadaan uga mahad celinayna marka muhiim waaye in oo dadka masaakiinta ah xilligan la quudiyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah garashada ay soo garteen inay quudiyaan dadka masaakiinta ah waa waxyaabaha maaragtay aadka aan u bogaadin inay ka mid tahay ciidanka atmis keliya kama qayb qaataan nabad sugidda maaha laakiin waxay kaloo ka qayb qaataan hataa gargaarka inay dadka gaarsiiyaan ayay ka qayb qaataan marka waa arrin muhiima marka oo dhinac badan markii laga fiirsho aad aada muhiim u ah generaalka iyo ciidankiisa waan oogu mahad celinaynaa siday mar walba ay iskugu taxluujiyaan maar dadka masaakiinta oo tabaalaysan inay wax gaarsiiyaan aadaan ugu mahad celinayna maamul ahaan oo aana soo dhaweynaynaa markii ugu horreysay ma aha marar badanay dhacday inay dadka masaakiin noocan oo kale maarata ay wax gaarsiiyaan oo ciidan atmis oo iska soo jiray raashin ayaga raashinkooda ah oo oo gartay maarata inay la qaybsaan ummadda masaakiinta oo baahan oo maadaama bishabisha barkaas lagu guda jiro waana arrin arrintaasi waa arrin muhiim u ah oo ibni aadanimada iyo dhinac kasta markii loo fiirsha maarata waxyaaba badan qofka ibni aadan qalbigiis ka bedelays waay idinkana waad mahadsantiin admis dadka oo dadka waxaan la gaarsin insha alla iyagan ilaahay ha u barakeeyo asalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu